natiijada commissionku soo saaray inay ku dhaqmaan inay dee aqbalaan haddii ay u arkaan inay sax tahay haddii ay wax ka qabaanna inay commissionka kala xisaabtamaan waxaanu ka rajaynaynaa inaanay dadweynaha iyo taageerayaasha ku dhex tuurin warar cadho leh ama caadifadooda kiciya waa in haddii ay wax ka qabaan oo dacwad ay ka qabaan ay sidii sharcigu ahaa commissionka kula noqdaan commissionka ay u gudbiyaan dacwadooda iyo waxa ay ka qabaan ay u gudbiyaan sidaa daraaddeed waa in wax allaaliya wixii fadqalala kicinaya ee dadka dhibaato dhex dhigaya waa in laga fijigaadaa oo layska ilaaliyaa oo aan lagu kicin oo ay ku dhaqmaan xusbiyadu haddii kale dee dembi bay noqonaysaa ciddii dadka ku dhex tuurta wax kiciya maxaato caadifadooda iyo wixii natiijadu ay noqotay haddii ay dee wax ka qabaan waa inay kala xisaabtamaan commissionka oo aanay dadka ku dhex tuurin waxaan hambalyaynayaa dhammaan intii ka qayb qaadatay ee hawshaas sida wanaagsan u hirgashay qayb lixaadna ka qaadatay sida ciidamada qaranka sida commissionka qaranka sida waxgaradka iyo waayeelka deegaamada iyo goobaha laga qabanayey doorashada codaynta oo si wan dhammaantood uga wada qayb qaatay inay hirgasho dhammaan ummadda somalilan waan ku hambaliyay